أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal saaku waa subax khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha koowaad ee muxaram sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri qodobada wararka andalus saakay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey camaliyad isishaadiyaha oo ka dhacday xerada kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho mas-uul xil kala duwan ka soo qabtay kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkii murtadiinta ee dagaalka looga saaray degmada moqokori ay difaac u ahaayeen dowladda xabashida itoobiya markab urarnaa sahyuuniyadda yahuudda ayaa lagu gubay xeebaha yemen iyadoona xuutiyiintu ay qafaasheen dhammaan shaqaalihii la socday weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya maamulka wilaayada islaamiga ee bokool ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey golaha dhaqanka wilaayadaasi beesha isaaq ayaa diyo boqol neef oo geela u cafisay beesha jararweyne kadib munaasabad ka dhacda degmada jidhib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey camaliyad istishaadi ah oo shalay ka dhacday xerada kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan sheekh cabdicasiis abu muscab afhayeenka ciidanka mujaahidiinta ayaa shir jaraa'ida uu qabtay waxa uu kaga hadlay camaliyadii barakeysneed ee istishaadiga ahayd ee ka dhacday kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho islamarkaana lala eegtay saraakiil caddaan reer galbeed ah afhayeenka ciidanka mujaahidiinta sheekh abu muscab ayaa sheegay in camaliyadda si gaara loola eegtay saraakiil caddaan reer galbeed ah oo tababar ciidan siinaysay maleeshiyaadka riddada xilliga camaliyadda ayuu sheegay in goobta ay ku sugnaayeen saraakiisha caddaanka iyo kuwa maleeshiyaadka riddada wuxuu intaasi ku daray afhayeenka ciidanka mujaahidiinta in saraakiisha camaliyadda lala eegtay ay ku jiraan kormeer iyo indhaindhayn ay ka sameynayeen gudaha kuliyadda halkaasoo tababar ay ka wadeen kuwo iyaga ka mid a waxaan ka warbixinaynaa howlgal ka dhacay magaalada muqdisho mujaahidiintu waxay howlgal gaar ah oo camaliyad istishaadi ah ka fuliyeen gudaha xerada loo yaqaano kuliyadda jaalasiyaad ee ku taalla degmada hodan magaalada muqdisho howlgalkan waxaa si gaara loogu beegsaday saraakiil caddaana oo saliibiyiin reer galbeed ah oo tababaro siinayay maleeshiyaadka riddada goobta ay camaliyaddu ka dhacday oo gudaha kuliyadda ah waxaa ku wada sugnaa saraakiisha saliibiyiinta ah iyo kuwa murtadiinta ah shaqada ay saliibiyiintu meesha u joogeen waxay ahayd inay kormeer iyo indhaindhayn ku sameeyaan howlaha tababarka ah ee ay qaar iyaga ka mid ah ay goobta ka bixinayeen halka qaar saraakiisha ka mid ah ay ahaayeen kuwii mas-uulka ka ah tababarka guud ee saliibiyiinta reer yurub siiyaan murtadiinta dabadhilifyada u ah ee ay iyagu u adeegsadaan dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ahalkiisa sheekh cabdicasiis abu muscab ayaa sheegay in ciidanka mujaahidiinta uu la socday dhaqdhaqaaqa saraakiisha tababarka bixinaysay xilliga xerada ay soo gelayaan iyo xilliga ay ka baxayaan diyaariyey qorshihii lagu gumaadi lahaa saraakiisha caddaanka reer galbeedka taasoo ugu dambeyn allah mahaddii dhacday waxa uu tilmaamay in walaalkii istishaadiga ahaa uu xerada gudaha u galay xilli goobta ay ku sugnaayeen saraakiishii caddaanka iyo kuwa riddada halkaasoo camaliyadda uu ka fuliya walaalka allaha ka aqbalee mujaahidiinta oo si dhow isha ugu hayay waxaa ka socda gudaha xerada tababarka saraakiisha saliibiyiinta ah ee duruusta bixinayay tiradooda xilliga ay tababarka bixiyaan wakhtiga ay shaqada bilaabayaan goobaha ay ka yimaadaan iyo marka ay shaqada ka baxayaan ayaa u dejiyey qorshe cadowgaas cashar loogu dhigo dharbaaxo xanuun badanna loogu dhufto maanta ayayna hawsha allaah fadligiis dhacday camaliyadda istishaadiga ah waxay allaah fadligiis sidii loo qorsheeyey u haleeshay saraakiisha saliibiyiinta reer galbeedka ahaa iyo kuwii murtadiinta ahaa xilli ay hawshii kormeerka ku guda jireen walaalka istishaadiga ah ayaa allaah fadligii dhex galay safafkii ay cadowga ku jireen halkaasna camaliyadda ka fuliyey afhayeenka ciidanka mujaahidiinta sheekh abumuscab ayaa faahfaahin ka bixiyey saraakiishii caddaanka ahayd iyo kuwii murtadiinta ahaa ee dhimashada iyo dhaawaca ku noqday camaliyadaasi istishaadiyada isagoona mahadalle kadib u mahadceliyey ciidamadii iyo saraakiishii mujaahidiinta ee howlgalkaasi fuliyey
guud ahaan tirada saraakiisha saliibiyiinta reer yurub ee goobtaas joogtay waxay ahaayeen lix sargaal laba ka mida goobta ayay ku bakhtiday afar kalena dhaawac garaaba ayaa goobta looga qaaday dhanka saraakiisha murtadiinta ahaa ee tababarka ku jiray waxaa ka bakhtiyey afar iyo toban murtad labaatan iyo kow kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray sidaas ayaa ilaahay wuxuu ku dabar jaray cadowga saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jiray goobtaas ayaana dhiiggoodii iyo hilbahoodii isku darsameen allaah ayaan mahad dhammaantii u celinaynaa kadibna mujaahidiintii ka soo shaqeeyey camaliyaddaas barakaysan intii qorshaha soo dejisay kuwii abaabulka iyo diyaarinta lahaa iyo intii tanfiidka iyo fulinta ka qayb qaadatayba iyo weliba qof kasta oo kaalin ka qaatay hirgelinta hawshaas lagu naafeeyey cadowgii ilaahay ee ku soo duulay diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan u ducaynaynaa walaalkii mujaahidka ahaa ee naftiisa allaah ka iibsaday noloshiisana u huray sidii loo difaaci lahaa kitaabka allaah iyo sunnada nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam ugu dambeyn afhayeenka ciidanka mujaahidiinta ayaa fariin dhiig lagu qoray u diray gaalada caddaanka iyo kuwa madowga ah ee ku soo duulay ku dhaqanka shareecada alleh ee gabbaadka iyo gaashaanka ka dhiganaya maleeshiyaadka riddada gaalada saliibiyiinta ah ee nagu soo duulay waxaan leennahay nama taqaannaan waxaad dhaqan ka dhigateen inaad idinku furimaha ka dhuumataan taas beddelkeedna aad murtadiinta dabadhilifka ah carrituur ka dhigataan horeyna waad u aragteen haddana waad aragtaan ma jirto meel aad kaga badbaadi kartaan gacanta halyeeyada islaamka ku bishaaraysta dhimasho iyo dhaawac ilbiriqsi walba albaabka idiin taagan inta aad ilaahay diintiisa iyo dadka muslimiinta ah duulaanka ku tihiin shirkan jaraa-id ee uu qabtay afhayeenka ciidanka mujaahidiinta sheekh cabdicasiis abumuscab ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiinta ay sare u qaadeen ugaarsiga iyo gumaadka ay ku hayaan saraakiisha iyo maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa caddaanka iyo madowga gaalada asalka ah ee ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid abuxasaan mas-uul xilal kala duwan ka soo qabtay kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkii murtadiinta ee dagaalka looga saaray degmada moqokori ay difaac u ahaayeen dowladda xabashida itoobiya walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya murtad goodax bare oo horay kooxda riddada soomaaliya uga soo qabtay xilalka wasiirka arrimaha gudaha iyo waxbarashada riddada sidoo kalena soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka daaquudka riddada ayaa markii ugu horreysay ka hadlay jabkii murtadiinta loogu geystay degmada moqokorih ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan murtadkan ayaa sheegay in maleeshiyadii riddadaah ee dagaalka looga saaray degmadaasi ay derbi iyo difaac u ahaayeen dowladda xabashida itoobiya isagoona tilmaamay in qabsashada mujaahidiinta ah ee degmada moqokorih aysan keliya culays ku ahayn kooxda riddada balse ay khatar ku tahay dowladda xabashida itoobiya wuxuu sidoo kale tilmaamay in dagaalka hiiraan murtadiintu kaga jiraan uu ahaa mid lagu sugayay amniga xabashida itoobiya oo ay halkaasi ka difaacayeen isagoo ku soo celceliyey inay difaac u ahaayeen xabashida waxaa waaye annaga dowladda soomaaliyeed iyo iyo deegaanka keliya nama khuseeyo waxaan derbi u nahay oo kale dowladda etoobiya oo aad ka warqabtid dagaalkanba siduu ku bilowday wuxuu ka soo bilowday gudaha etoobiya dagaalka ka soo bilowday waa dagaalka maasha maanta taagan waxaan daah u nahay muxuu ahaa dowladdaas etoobiya hadalka murtad goodax barre ayaa kusoo beegmaya xilli saraakiishii iyo qabqablayaashii hogaaminaysay maleeshiyaadkii murtadiinta ee lagu jebiyey degmada muqokuri ay shaaciyeen inaysan dagaalka sii wada karin halkaa qaarna ay sheegeen inay iska dhiibi doonaan etoobiya mahadsanid cabdulqani markab urarna sahayuuniyadda yahuudda ayaa lagu gubay xeebaha yemen iyadoona xuutiyiintu ay qafaasheen dhammaan shaqaalihii la socday markabkaasi sida uu warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abusheyba wararka ka imaanaya xeebaha wadanka yemen ayaa sheegaya in dagaalyahanada xuutiyiinta ay burburiyeen oo markab laga leeyahay wadamada reer galbeedka kaasi oo sahay u siday yuhuudda sahiyuuniyadda ee xasuuqa ka wada magaalada khaza yaxya sariic oo ah afayeenka militariga maleeshiyaadka xuutiyiinta shiicada yemen ee fadhigoodii ay magaalada sanca ayaa bayaan uu soo saaray ku faahfaahiyey howlgal muhiim ah oo ka dhacay biyaha badda cas kaasoo lagu quusiyey markab weyn oo kusii jeeday dekadda magaalada umur rashrash ee dhulka falastiin balse yuhuudda gumaysato ciidanka xoogga ee yemen ayaa quusiyey markab ganacsi oo ay lahayd shirkadda internet c xilli uu ku wajahnaa dekadda umur rashrash ee gumaysiga yuhuudda ku jirta weerarka markabka waxaan u adeegsanay doomo daroonis ah sawaariiqda balastiga iyo gantaalabadeedyo ayuu yidhi afhayeenka ciidanka yemen ee xuutiyiinta taabacsan wararka ayaa intaasi ku daraya in si kaamil ah uu u qusay markabka ku wajahnaa yuhuudda waxayna xuutiyiintu qafaasheen oo ay gacanta ku dhigeen dhammaan shaqaalihii la socday oo gaarayay shan iyo toban ruux sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee roytres ugu yaraan afar ka mid ah shaqaalaha markabka ayaa ku baktiyey weerar ay xuutiyiintu ku quusiyeen markabkan ugu dambeyn yaxya sariic wuxuu goodis u diray dhammaan maraakiibta shisheeye ee isku daya inay jebiyaan go'doominta dhanka badda ah oo ay ku soo rogeen yuhuudda isagoo yidhi weerarkan iyo kuwo la mid ahba waxay aargud u yihiin shacabka falastiin ee sahayanadu ku xasuuqayso magaalada khaza waa weerarkii ugu xooganaa ee ay la kulmaan gaadiidka badda ee sahayda u daadgureeya yuhuudda tan iyo markii uu bilowday cudwaanka khaza iyadoo ay xusid mudan tahay inuu tobneeyo weerar oo noocan ah ay horey uga dhaceen xeebaha yemen muuqaal ay soo dhigeen baraha bulshada maleeshiyaadka xuutiyiinta shiicada ah ayaa waxaa lagu daawan karaa qaabka markabka ay u quusiyeen iyo gantaalada ay ku garaacayaan ayagoo marka hore la arkayo ayagoo kabtanka markabka la hadlaya islamarkaana digniino u diraya oo ku aadan inuu dib u laabto balse marka uu ka dhiga adeegay ay gudaha u galayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ah ayagoo wata dooman dheereeya waxaa la arkayaa markii uu amardiidada sameeyey kabtanka markabka iyadoo maleeshiyaadka xuutiyiinta gantaalo la dhacaya kadibna ayagoo aada u hubaysan islamarkaana saara dooman dheereeya ayay gudaha u galayaan markabka taasoo keenaysa inay soo qafaashaan shaqaalihii markabkaasi saarnaa marka laga reebo kuwa gudaha markabka intii duqayntu ay socotay ku baktiyey intaasi kadib waxay samaynayaan xuutiyiintu gantaalo dhanka hawada ka imaanaya oo diyaaradaha daroonka ah ayay ku garaacayaan markabka iyadoo la arkayo markabka oo sii quusaya asagoo sii holciya weliba mahadsanid abusheyba weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo isbaaro u tiilay gudaha magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya waxaana jira khasaare cadowga allah ka soo gaaray weerarkaasi qaraxa ah dhanka kale gobolka mandheere ee ku jira gumaysiga kufaarta kenya waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo isugu jirta kufaarta kenya iyo maleeshiyaad murtadiinha uu ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka mandheera iyo raama ee gobolka mandheera inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku baktisay saddex askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacantay laba askari oo kufaarta kenya ah sidoo kale waxaa dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah kuwaasoo qayb ka ahaa kolonyada la beegsaday iyadoona uu gubtay gaari kooyal ah waana qayb ka mid ah howlgallada mujaahidiinta ee lagu bartilmaameysanayo cadowga allah kuwaasoo ka kala dhacaya gudaha dalka iyo deegaanada ay xoogga ku haystaan kufaarta kenya maamulka wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey golaha dhaqanka ee wilaayadaasi mar kale waxaa warbixintani faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan dowradan oo ay barbar socdeen kulamo iyo waratashyo waxaa soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee bakool waxaana dowrada loo qabtay golaha nuqabada wilaayada waxaa dowradan oo muddo shan maalin ah socotay loogu magacdaray saxaabiga sacad ibnu khaythama oo ahaa saxaabi nabadoon nuqabada dowrada ka faa'iidaysatay waxaa laga kala keenay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waxay nuqabada qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxay sidoo kale intii dowlada ay ku jireen loo shidayay aflaam jihaadi ah si ay u noqdaan kuwo la socdo halka uu maraya hardanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka munaasabadii dowradan lagu soo gebagabeynayey oo dhowaan ka dhacday gudaha howlka shirarka iyo xafladaha magaalada buurdhuxun leh waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana ka mid ahaa culummadii dowladda bixinaysay ayaa ugu horreyn munaasabadda ka jeediyey kelimad tawciyaa ilaahay meeleh subxaanahu watacaala waman yataqillah yajcal lahu min amrihi yusra laakiin alla ka obsado ilaahay weyn baan weele amarjii fudeed ba ilaahay ka weele ilaahay meeleh subxaana aayad kale waman yataqillah yukafir canhu sayi'aatihi wayucdim lahu ajra markaa taqwada mama nagadaase sacaadada adduunka iyo aakharaba yee nagadaas taasaaska buraarajeenan ilaahay meeleh subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaha waquuluu qowlan sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum waman yudic illaaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima qaar ka mid a nuqabadii loo soo xiray dowladan oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inay wax badan faa'iidaysteen muddadii dowlada ay u socotay dowraydan faa'id badan ahayti kutubada may dareemase wakhtiga hati la rooga waxyaabaha umutilaha ka shishalgooyey walaa iyo hagagasu ku mid haayan qabyaalada oo nabagan halku taboy eri oo waxyaabaha faa'iidada iyo kulati waxyaabihiiyo faa'iidinku lahaynin buu ku mid hayti qabyaalada kutubka la akhriyay fii dambi tacasubi alqabaliya yahay arbacuuna xadiidan xadiidkii ay ku mid haay walaalayaal sida runtee dowladu shan maalmood iyo sooti dowladu way lanka magaca dareehin sila sheega waha mayb waa sacd ibnu khaytama lan leeraw yaa lanka magadari lankaas kaakees lan qiimale wahay lan oo mayb waa hatilan naqiibe wahay oo gabada madaas meela roogdi kumid hay insha allah may rajeeyaan adii ilaahay roobe inisaas oo kale unuuna nagana nuqabadii xilligaas rogeeg oo kale nagana mayb waa saasahayti horta dowlada waa dowra handhafiigada ahayti macnaha noocyo fara badan alaku ka hadali kolley walaalka oo horeyba sheegay marka waxyaabaha laku hadlaya mayba kumad haayay usuulul idaara barnaamijkaas eedi eeda odayaalkan anfay marka idihningalgaalid ilaahi subxaana watacaala ajarshahi lamalaabe yallana ugu dambeyn waxaa dowladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan isagoona dardaaran dhexalgalla u jeediya nuqabadii dowladda loo soo xiray ankaadii mas-uulay may lafada isdhuldhigid in uslakooy dadka antawaaduco bulshada marka mana garabka unuglaayo lanqalafsanoo markuu may larahay dadka indaartoy makadaaraw eh walmweedo kor marka may la baahanyaa insha allahu tawaaduc in nalakoyna may kaloo lan baahanyaa qabuulu naseexa naseexa qofka in aqbal baniaadanka muslimiinta may wahaa naseexa wa nusa likulli muslimin dadka maanaa madaxda ee naseexada in aqbalan wali ka qaldan walaan ne ku qaldan tahan ihan ku qaldan yin ne wahan ogaa waa balahre in aqbal yaan lan baahanya may kaloo kumadaha alxilmu walanaad deganaashi iyo kaasiimo qof marka degan in haada laakiin qof mas-uul oo waana dafdaf eh wali lafadoo maanaa afye inha ka maysanayn sax mee in maanaa isheegada may wahaa taas yaana laka dadaalo may kaloo kumadaha alcadl walmusaawaad dadka ininsi manaadaan eex iyo marka lan jeclaysi in maanaa laisku ilaaliyo qiyaamo allah subxaana wataala hortisa la surume lan kasto hilhaqoodin garbooja iskirinyin qoorti iskirinyin ilahay hortis la sure cadaaladisa furudaas ama cadaalad doradisa naarta kiridaas marka cadaaladda inun eedanka dadaalnan jazaakum allahu khayran waxyaabaha kaloo la dardaarmo mayba kumid ahaa aljuudu walkaram gacan furnaan qofka mas-uulka may kafaylayaa wali tabartise dadka may la raa in oogaa wali us helo karo dadka maanaa galan an lahaada wali tabartise hoobus an haynana bulshaduba hata an dhagalo oogaa marka may wahaa in eedlanka dadaalayaan walaa oo ilaahi subxaana wataala dadanka kaalmeeyo kumadata dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga ee bakool ay dowro u soo gebagabaysay culummada wilaayada kuwaasoo laga kala keenay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abu xasaan ugu dambayntiina beesha isaaq ayaa diyo boqol neef oo geera u cafisay beesha jararweyne kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe walaalkeena casaam carafaad ayaa warbixinta warkan eegaya kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa beesha isaaq u cafisay boqol halaad oo geel ah beesha jararweyne oo horey u dishay wiil ka dhashay beesha isaaq nabadoonka beesha isaaq oo wakiilkaha weliyidamka munaasabadda ka cilaamiyey in walaalahooda beesha jararweyne ay u cafiyeen boqolahlaad oo diyo ah anigoo ah nabadoonka beesha isaaq wakiilna ka ahay owliyaa-u demka oo wiilka dhintay dhalay wiilkaas ku dhintay isbitaal kadibna maxkamadda islaamiga dhaqanka shareecada islaamiga ee jubbada dhexe u xukun tagnay naloo soo xukumiyey boqol neef oo geel ah geelaas wiilkanaga naloogu soo xukumay waxaan isku afgaranay awliyaa udamkii iyo nabad- anugoo nabadoonkii beesha ah iyo dhallinyaradii iyo adeeradii iyo dhammaan waxaan isku afgarnay boqolkaasoo neefoogeelah inaan cafinay anagoo ku hadlayo afka awliyaa udamka ah wakiilna ka ahay isaga ahna nabadoonka beesha isaaq waxaad ogaanaysiin geelaas boqolka neef oo geela ah oo wiilkanagana looga xukumay inaan cafinay dhammaan muslimiintana waxaan u baaqayaa in lis cafiyo ilaahay wuxuu leeyahay walcaafiina cani innaas wallaahu yuxibu almuxsiniin ayaddaas ayaan qaadanay in lis cafiyo ayaan dadka ku baraarujinaya walaalaha muslimiinta meel kasta joogaan jazaakum allahu khayran sidoo kale waxgaradka beesha jararweyne oo goobta ka hadlay ayaa ka mahad celiyey walaalahooda beesha isaaq niyaday u cafiyeen walaalayaal maanta munaasabad oo micnaha heerkeeda aad u sarreeyo oo qaali ah ayaan ka soo qayb galnay beelweynta isaaq maasha allah ayaan kulansannahay maanta walaalaheenna reer isaaq ayaana kala dhexmaray ee dhacdo micnaha dil ah dilkaasoo oo geystay ama sababtay wiil u dhashay beelaha jareerweyne walaalaheenna marka waxay doorbideen inay nacafiyaan wayna nacafiyeen micnaha insha allahu tacaalaa marka reer jareerweyne haddaan nahay farxaddeena maanta lama soo koobi karo si guud ahaan micnaha muslimiinta waxaan leeyahay micnaa in la iscafiyo muslimiinta oo dhan ayaan la hadlayaa in cafiska yacnaha iyada micnaha eh, cafis macnaha horta qofka hadduu eh, ma- qof laga dilo wuxuu xaq u leeyahay inuu wax cafiyo koow inuu ma qaato in loo qisaaso marka beryahan dambe waxaad moodaa cafiskii aad buu u yaryahay marka walaalaha reer isaaq micnaha eh, kudayasho wacan ayay sameeyeen qabaa'ilada ku dhaqan wilayaadka islaamiga ayaa markay soo kala dhexgalaan diyo ku kala baxa ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid cazaam warbixintiisana waxay guniga gebagaba u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhagaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu